Star FM News.
kulan wacan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo ammaanay waxqabadka kidore kindhige golonzo musyoka oo sheegay in azimiyo ay weli awood leedahay iyadoo xubnaha o d m loo magacaabay wasiiro iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya iyo caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon taariikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha toddobaad ee julaay ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay labaatanka bisha koowaad ee muxaram sanadka cusub ee islaamka ee kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya madaxweynaha dalka william ruuto ayaa bogaadiyey brofesor kiduri kindiki oo uu mar kale usoo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran waxa uu sheegay in kindiki uu dadaal badan ku bixiyey la tacaalidda kooxaha burcadda ee geysta dilalka iyo dhaca xoolaha iyo sidoo kale argixisada xilli uu ku sugnaa ismaamulka tarakinisi ayuu hogaamiyaha dalka sheegay in kindiki uu wax badan ka qabtay xaaladihii amni darre ee ka jiray ismaamulka laamu iyo dowlad deegaanada dhaca waqooyiga gobolka rifti valley madaxweyne william ruuto oo dhanka kala difaacay sababtuu golihiisa wasiirada ugu soo diray afar xubnooda ka tirsan xisbiga mucaaradka ee o d m ayaa yidhi Huyu Profesa Kithure Kindiki anasimama kama waziri wetu wa mambo ya usalama. Huyu Profesa Kithure Kindiki ni mtu shujaa, amefanya kazi mpaka wale magaidi walikuwa wanatusumbua kule Lamu wametoroka. Huyu mungwana, kulikuwa na watu wanaitwa bandits, walikuwa wamesungumu, wale, walikuwa wamesumbua watu wa Baringo. Hata shule ingine ilikuwa imefungwa miaka kumi na tisa. Huyu jamaa amefanya kazi mzuri mpaka hizo mashule zimefa- zimefunguliwa. Ndio nimesema huyu Profesa Kithure Kindiki aendelee, aendelee asiendelee, aendelee asiendelee Kithure Kindiki aendelee asiendelee? Kwa sababu ya changamoto tulizonazo katika taifa la Kenya, mimi nimeamua ya kwamba hakuna haja ya kubagua wengine. Nimesema tutengeneze serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Nimeunda serikali ya kuleta Wakenya wote pamoja, tulipe ile madeni ya Kenya pamoja, tutafute ushuru pamoja, tufanye maendeleo tufanye masomo, mambo ya matibabu, mambo ya kusukuma Kenya mbele. Wangapi wanasema tunataka pamoja pamoja pamoja pamoja pamoja, ama mnasemaje watu wa daraka? Tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wala wanakubaliana na mimi tuungane? Jameni, watu wa daraka, nione kwa mkono.
waxaa isla goobta halkaasi ka hadlay kidiro kindiki oo socdaalka madaxweynaha ku wehelinayey ee uu ku tegey ismaamulka tarakaniti Mimi nikiwa waziri wako wa usalama wa taifa, kwa sababu ya ile umoja umeleta, sasa tuna nafasi nzuri ya kupata maendeleo na nchi yetu itaendelea kusonga mbele.
madaxa xisbiga wiper kana mid ah hogaamiyeyaasha sare ee isbahaysiga mucaaradkii azmiyo loomuuja wan kenya kalonzo musyoka ayaa sheegay in isbahaysigan uu weli leeyahay awood siyaasadeed tani ayaa timid kadib markii dhowaan madaxweynaha dalka william ruuto oo xilalka wasiirada u magacaabay afar xubnood oo ka tirsan xisbiga o d m ee mucaaradka kalonzo musyoka ayaa dhanka kala beeniyey inuu diyaar u yahay inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee dalka waxa uu caddeeyey inuunan danaynaynin inuu noqdo la taliyaha sare ee dhanka sharciga ee maamulka kenya kwanza sidoo kale waxa uu xusay in xisbiga o d m uunan isbahaysiga mucaaradka azimiyo kusoo wargelin inuusan kasii madaxaan doonin
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
somalilan ayaa ka hadashay markab alaab ku rogay dekadda berbera oo ay weerar u geysteen kooxaha xuutiyiinta ee dalka yemen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka somalilan maxamed kaahin axmed oo wareysi siiyey laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa sheegay in xuutiyiinta ay markabka ku weerareen meel ka baxsan biyaha somalilan markabkaasi waxa uu waxa uu ku gaashaanlahay calanka dowladda singabuur markii la weerarayey markabkan oo dhowaan ay xuutiyiinta u geysteen burbur ayaa la sheegay inuu ka shiraacday dekadda berbera oo uu alaab ku rogay kadibna muddo kadib ayuu berbera dib ugu soo noqday kadib markii la weeraray dhanka kale warbaahinta qaranka somalilan ayaa sheegaysa in markabku uu rarnaay dalka etoobiya oo uu u siday shixnad alaaba inkastoo aynan xukuumadda somalilan caddeynin cidduu alaabta u siday weerarada xuutiyiinta ay ku hayaan maraakiibta ganacsiga ee isticmaala biyaha badda cas ayaa kordhiyey balihii lasoo dhaafi iyadoo ay somalilan caalamku ugu baaqday in layska kaashado ilaalinta ganacsiga badda cas afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka warbixiyey howlgalla la sheegay inay la galeen kooxda al-shabaab afhayeenka oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxhadaladiisii ka mid ahaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu shukrinaynaa guushii una gaarsiiyey asbuucyada lasoo dhaafay jabkii weynaayo khawaarijta al-shabaab lagu gaarsiiyey gobollada kala duwanee dalka waxaan u mahad celinaynaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan jubbada hoose iyo ciidanka daraawiishta jubbaland tay oo u aaray qof kasta oo soomaali ah ama qof kastaoo muslim ah oo xaqdarre ay ku dileen khawaarijta al-shabaab asbuucan waxaa u aaray dhexdiisa ciidamada eh, qaranka mujaahidiinta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta jubbaland waxaan leenahay eh, ma laa yashkuru naasa laa yashkurullah qofka aan dadku mahad celin ilaah uma mahad celiyo waa idin mahad celinaynaa waa idin ducaynaynaa waa idin bogaadinaynaa howlgalkaas halkaas ka dhacay weerarka gaadmada inay soo qaadaan ay damceen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa daraawiishta jubbaland ay fashiliyeen ayaa waxaa lagu gaarsiiyey khasaaro laba boqol oo maleeshiyaada ku dhow markii laisku daro dhimashada iyo dhaawaca iyo maxaabiista oo isugu jira soomaali ajaanib waxaan leenahay marka qof kastoo soomaaliya oo dhibano u ah khawaarijta al-shabaab eh, ha ku bishaaraysto jabkii gaaray khawaarijta al-shabaab sidaasoo kale xudur meel u jirta labaatan kilomitir ayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada sagaalaad qaybta lixdamaad een dhagarqabayaal ka tirsan khawaarijta al-shabaab halkaasna waxaa lagu dilay horjoogayaal iyo dhagarqabayaal ayaa lagu dilay waxaana lagu furtay hub sidaasoo kale markii jubbada hoose dib ugu laabto waxaa lagu furtay hub ka badan boqol qoray oo isugu jiro su- muxuu ahay hoobiyaal ak fordyseven iyo bkm iyo sabanno ayaa halkaas lagu furtay waana lagu cibaadaystay waxaan rabnaa marka inaan shacabka soomaaliyeed guulaha aan gaarayno ay ogaadaan ciidamadan ay ugu mahad celiyaan sababtoo ah waxay ciidan u yihiin ayaga waxay difaacayaan waa ayaga waxay difaacayaan waa nafta iyo maalka iyo cirdiga ummadda soomaaliyeed ay difaacayaan ayagoo fartoomaya xadiiska nabiga caleyhi salaatu wasalaam man qutila duuna nafsi fahuwa shahiid man qutila duuna cirdi fahuwa shahiid man qutila duuna maali fahuwa shahiid qofka isagoo difaacanaya nafsadantiisa la dilo waa shahiid qofka isagoo difaacanayo maalkiisa la dilo waa shahiid qofka isagoo difaacanayo cirdigiisa la dilo waa shahiid ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada waxay difaacayaan iyo xoogaga eh, difaaca deegaanka oo ah ee dad shacab ah oo isu xilqaama inay cadowga iska dulqaadaan waxay u halgamayaan waxay tahay inay la dagaalamaan khawaarijta al-shabaab sidaasoo kale horjoogayaal ayaa isu soo kala dhiibay ee, guud ururka labaatan iyo lixaad guutada lixaad qaybta lixdamaad ee ciidanka xoog dalka soomaaliyeed horjooga lagu magacaabo horjooga maxamed cabdi caraaye oo dhowr iyo toban sano ka tirsan khawaarijta oo maaliyadda u qaabilsanaa ku magacaabna kuntawaarey ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ku sugan buulamare isku soo dhiibay sidaasoo kale horjooga lagu magacaabay khaliif oo ayaa isku soo dhiibay guutada saddexaad qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee horjoogayaashii maalmahan ugu dambeysay soo dhiiba ayay ahayd asbuucan waxaa ciidanka waxaa shacabka soomaaliyeed farxad ugu filan guulihii laga gaaray ee bakool iyo jubbada hoose asbuucii lasoo dhaafan waxaa farxad ugu filan hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo galguduud eh, guulihii laga gaaray asbuucan soo aadan waxaan rajeynaynaa in jab weyn lagu gaarsiiyey khawaarijta al-shabaab waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay usoo jeesteen sida ay idin baabi'i lahaayeen idin xasuuqi lahaayeen intii aysan gacanta geesiyaasha idin soo gaarin shacabka iyo dowladnimadiina dib ugu soo laabtay aad mahadsantiin wabilahi towfiiq
codkaas haddii aan halkaasi u gudbo afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda dalka soomaaliya markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalka bangaladesh maxamed carafaad oo wareysi gaara siiyey warbaahinta caalamiga aljaziira ayaa difaacay qaabkii ay dowladda waddankaasi uga falcelisay mudaaharadadii dhacay tani ayaa imaanaysa iyadoo qaramada midoobey ay dalbanaysa in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo jawaabtii ay bixisay dowladda bangaladesh maxamed carafaad ayaa xusay in ciidamada ammaanka ay sameeyeen wax kastoo ay dib ugu soo celin kareen xaaladdii xasiloonnida waxa uu sheegay inay jiraan kooxa mayal adag sida uu hadalka u dhigay argagixiso sii horinaya deganaansho la-aanta wasiirka ayaa sheegay inaynan ardayda dibadbax sameeyey ku tilmaamaynin argagixiso balse ay jireen dhinacyo kaleoo farageliyey dhaqdhaqaaqa ardayda in ka badan boqol iyo konton arday ayaa lagu dilay mudaaharaadyada halka kumanaan kalena la xiray sidai ay tabinaysa warbaahinta maxalliga ee bangaladesh dibadbaxyada ayaa looga soo horjeeday hanaanka shaqaalaysiinta ee waddankaasi taasoo la sheegay in boqolkiiba lixdan loo leexiyey caruurtii ay dhaleen shakhsiyaadkii usoo dagaalamay madax banaanida waddankaasi warkii subaxnimaad kala socoteen idaacaddista fm waa naga intaa anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey cidduu warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetkayna ku leenahay ciwaankeedunu yahay w w w star f m co k e halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacaan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey